kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena amuuraha islaamka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa salaasadii toddobaadkan si kulul u cambaaraysay hadallo ay dhowaan sheegeen wasiirada israa'iil ee basaleel smotrich iyo itamar bengifir oo ay ku sheegeen in falastiiniyiinta dibudejo loogu sameeyo meel ka baxsan qaasa iyagoo ku tilmaamay inaanay hadaladani habbooneyn iyo mas-uuliyad daro washington hadalladan ay dabada ka riixayeen labadan wasiir ayaa kor usii qaadaya walaaca ay dad badani ka qabaan arrinkan madaxweynaha masar cabdilfataax al sisi ayaa khudbad uu jeediyey sida lagu baahiyey v o ada arbacadii toddobaadkan ku sheegay in dagaalka hadda socda uusan ujeedadiisu ahayn oo keliya in lagula dagaalamo xamaas oo ka talisan barinka kasa laakiin sidoo kale waa isku day ayuu yihi lagu doonayo in lagu riixo dadka rayidka ah si ay ugu tahriibaan masar sida ay baahisay wakaalada wararka ee royters wasiirka maaliyadda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa axaddii ugu baaqay dadka falastiiniyiinta ah inay ka baxaan deegaanka qase ee go-doonsan haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku hadalkaasi ku tilmaanto mas-uuliyad daro maxay ka dhigan tahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsinki ee dalka finland hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddu waa hadal xilligiisii kusoo beegmay wuxuuna uu mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka hadlaysay inan wasiiradan shaqsi shaqsi ah ay ugu jawaabaysay wasiirka maaliyadda benzalla ama wasiirka amniga qaranka waa itaman ben in labaduba ay qaldan yihiin in la yirahdo dadka falastiin waxaa laga raraya gaza oo meel kale loo raraya ilaa iyo xilligii israa'iil aasay ilaa iyo ilaa iyo hadda khilaafka falastiiniya wuu soo taagnaa iyo israa'iil marka dalalka carabtuna markasta waxay solidarity u muujinayeen dalka shacabka falastiin marka maraykanku wuxuu doonayaa maraykanka israa'iil way ka midaysan yihin iyo dalalka saaxiibaysa carbeed in meesha laga saaro kooxda xamaas siyaasad ahaan waa laga midaysan yahay waxaa la doonaya shacabka in mar in mataqaana ururka fataax iyo dowladda xukuumadda israa'iil inay wada samaystaan dowlad falastiin loo helo qaab kasta loogu helaba marka maraykanku mar kasta muhiimad weyn buu u arkaa in la isku wado in middle eastu ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyeyba khilaafkii ka dhexeeyey jordan iyo israa'iil sidii loo xaliyey khilaafkii ka dhexeeyey masar iyo israa'iil in falastiin iyo loo xaliyo israa'iil marka mar kastana maraykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca abraha in mataqana la hirgeliyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah ay marar badan oo isku xiga dowladda israa'iil oo ra-iisul wasaaruhu ku jiraa washington u xaqiijisay inaanay ahayn siyaasadooda washington waxay intaasi raacisay in hadallada noocan ah si deg deg ah looga waantoobo intee ayay haddaba leeg tahay suurtagalnimada inay israa'iil ku dhiirato in dadyoga qaso meelo kale dibudejin loogu sameeyo waa kan mar kale maxamed caalin hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ku jira leey waa in laga waantoobaa hadallada noocan oo kale ah ma aha siyaasiyiintan ama benzelle ama itaman ben maaha wuxuu ka wadaa dhammaan middle eastiga siyaasiyiintooda in antisemitism inaan la samayn ama nacayb yuhuudnimo la samayn ama nacayb islaamnimo la samayn ama hatrid la samayn oo aanay soo gaarin levelka leadershipka oo aan lagu lagu dhawaaqin in jihaad la galo ama dadka laga sifeeyo dhulka falastiin falastiiniyiinta ay hadda ka degan yihiin intay xukunto xukuumadda israa'iil ama west bank ha noqoto ama gaasa ha noqoto marka taas baa keenaysa in maraykanku kasii degaan in siyaasiyiinta middle eastigu aanay nacab heerkaas aanay gaarin sarkaal sare oo ka tirsan dowladda israa'iil ayaa isaga oo ku sugan washington sheegay inaanay ujeedada israa'iil ahayn in ay dib u qabsadaan qasa ama ay muddo dheer maamulaan sida lagu baahiyey wakaalada wararka ee royters kooxda xamaas ayaa toddobadii bishii oktoobar ee sanadkan dhammaaday weerar ku qaaday deegaano israa'iil ka tirsan iyo deegaano ay falastiiniyiinta ka haysato kuna dilay kun iyo laba boqol oo qof sida ay talafif sheegtay halka falastiiniyiintuna sheegeen in wixii ka dambeeyey weerarkaasi ay israa'iil duqaymo ku dishay dad gaadhaya laba iyo labaatan kun oo falastiiniyiin ah intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan